Degmooyinka gobolka Boqol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya weliba ay ku mid yihiin hang dadsho kabug taali taasi oo sababtay in awlaada badan iyo waayanga qarashkii iyo walkabarada la haayanga maadaama dadkaasi ay ku mid yihiin hanganka danta yara iskuulada qaar ee degmada xudur ayaa ku mid eh hantirada yar owlaade iyo ku helanga walbarashada beeslaante taas oona maamulkan aragi in mustaqbalsho laka badbaadiyoba waxaana ku mid a dadka muxsiniinta ee kujeeda gobolka bokola gaar ahaan degmada xudur oo ka midaysan gruubka mandheere yaa ku dhowaada boqol arday kanola degmada xudur waana ku mid eh hanganka danta yar ee dhikadaas iskuulka maamageediya kafaala qaadi in beesada walbarashadiyo iyo ku dhiibi doonanga anku horeyntii waxaana ku mid eh gruubka mandheere xubno ku mid eh oo ka sugan degmada xudur oo munaasabada kaga wadiya degmadaasi yaa ku hadali hadafka lakuleeyaha in walbarashada iyo mustaqbalka awlaadanga xil lisku saaryeeta mayba may ku codsadaane idimayl eraylankii hagalooka ogaay moodowka ogaadoyla ere marka saacadii ilaan walaa adduunyada sidaya dhanba isbabedelaas mararka qaar mayba tabartiiba meelha ka ekaadas marka xilligii isugahay mayba lahaa horta ha ini sheegoy una dadka meel un horta unku tabaana male ma in surugna may leerahay labaatan iyo farsaa inuynu may leerahay dadkii deegaankii kaynha ku jeedi oo ardaydii haay uwixii baryay wadankan bedelo fadi oo madaxweynaha leho wasiir leho may leerahay waldhan laku helaw inuyna hasaarnaya in surugna may leerahay runtii hoblin hadal mayna diyaaranayna inunu dadkan horumarin walaay awoodo tiidayna e ujeedada gruubkan maandheere may ayaa walaagii tabar ah oo umatiisan obada koro walaayo walaha aruuriya koo dibidijar ha ku qaad koo beledka rooga ha ku qaad koo hamarjar koo hargeysa rooga ha ku qaad walaayo wadaniga haayi yakataladi ini ummata mugo qaybta waxbarashada lay mugo walaayo kala dhibee hadhiyoona meeleynasluu rooroba hata qaybtii waxbarashada ka jarb yoona waajibka ku saaran mafadaayaan farmeen waajibka siin ku saaran si ishatan wadan isu ku fayl angudada ilaahay siina garab gala una korley gruubka maandheerley walaa yaryar oo la sheegay oo laska dari ilaahay wiinaha ini guule ilaahay haani habadaday habadaday reer hudur ma ee haan yara oo hata gruubka maandheerley hudur gabar i kuriib intii ona ingundadaan lama doolar leh kiisada dhiibi kor dhiibe kii lama dhiibi kor dhiibe hal doolar naadlanki hakadaru faa'iido leyo hal dadaaloy hal dadaaloy gruubka kheerka yala ere gruubka janaada la ere olka kheerka laiska kamidoogiya la ere waxaana ku mid ah waalidiinta awlaadiyo heliya walbarashada beeslaante yaa kuma hadnagiy iyagona sheegay inay qayb ku mid ah waajibaadka waalidnimo lakula qayb qaadadi
runtii makadheerada gruubka maandheere ee walku warbi xubinkumada u aha run ahaantii sohor lunku sheekay xafladan may sababay gruubka ceel maandheere micnihii dadahatam haddii gruubka ceel maandheere la eraw macnihii macnihii isweydiiyaayaan ceel maandheere nima ii gruubka nima ii maynan iska dari ah barnaamij ogaada kortan gruubka ceel maandheere walalan ari ceel maandheere ceelkoo lere inta ka yaala ceel magalow runtii dadkii deegaankan handhaladi oo ceelkii isuga haybilha ka koriyey biyojiha waraabi ya gruubka ka midoowiyo macna dal i dibad meelba roogan tan horeelu ku warbiyaaya haytii gruubka kunga ka dhowii markan la lahay sababta isku daraya ma kortaan dadkii reer xudur hayi ee gruub yoo leeyin xudur oo rasmigii asaligii ee isku lalaeri dadkaas ingidayda una dad oo tabarle alle ka weele eel maan dheer dad yee tisaanan dheegay dadkii hor waa dad tabar dor soo managal doon insha allah haddii laa ere saanan dareemaa wali lahaa walays adinku bilaha waata saaxiibkee ka dari anin waan kahemyahay inta fadhii kahemyahay gurubka ka jar haddii ilaahay raalaga naga qof qof mun doora naga hoshan doora naga wal alla walay tabartee hob ilaahay ere wala ka dore maay lamaade ma bii doon insha allah haddii ilaahay ere taasna weelaan wali kale jeediyey wali kale jeediyey maalimiinta maamudgeedii dulqaadkeeoo leh